faarax cabdi macalin gudoomiyaha degmada gurceel iyo xubno ka tirsan urur siyaasadeedyada iyo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha oo dahfuray diiwaangelinta codbixiyaasha degmada gurceel ayaa baaq waxa ay u jeediyeen bulshada ku nool degmada gurceel waxa ay ugu baaqeen inay isdiiwaangeliyaan si aanay cidna marti uga noqon codkooda iyo go-aanka gaarista masiirkooda ku aadan doorashooyinka golaha deegaanka iyo kuwa qaranka oo la doonayo in la gudagalo sida guddigu uu horaan sheegay ugu horeyn guddoomiyaha iyo xubnaha kale ayaa baaqan la wadaagay shacabka iyaga oo fariin goobta uga diray waxaan rabaa inaan u baaqo dadka reer gurceel inay isdiiwaan geliyaan si muwaadinimadooda ay biri u doortaan qofka matalaadooda iyo hoggaanka u noqonaya waxaan leeyahay reer gurceel oo isdiiwaan geliya goobaha isdiiwaangelinta taga laga bilaabo maanta waa furan tahay waxaan ilaahay ka rajaynayaa si nabada oo wanaagsan inay noogu soo dhammaato haddii ilaahay yidhaahdo nooguna qabsoonto diiwaangelintu diiwaangelinta in si fiican laysu diiwaangeeliyo bulshada reer gurceel ay isdiiwaangeliyaan khaasatan bulshada taageersan ur siyaasadeedka tawfiiq waxaan rabnaa inay si fiican isu diiwaan geliyaan si ay berri codkooda qofkay rabtaan ugu soo saartaan qofkay aysan rabin ay isaga reebaan qofkay rabaan ay u doortaan ummadda reer gurceel dhammaantood waxaan rabaa inaan ugu baaqo inay isdiiwaangeliyaan intii uu ogolya sharcigu muwaadin haddii ay isdiiwaangeliso waxaad dhaxlaysaa masiirkaaga codkaaga meesha uu mudan yahay inaad adugu dhigato macnaheedu waa in kalsooni adugu maamulkii aad dhisato aad ku qabto waxaan rabaa inaan dadka reer gurceelka kula dardaarmo maanta jaanis ayaa idin furan jaaniskaas wuxuu yahay waxaa la idin yidhi qofku doorasho qof cod ha u soo baxo dadku inay isdiiwaan geliyaan codkooda dhiibtaan dad wanaagsan wanaag ku tuhmayaan iyo daacadnimo iyo hufnaan iyo horumar
degmada gurceel ee gobolka galgaduud ayaa si rasmi ah looga daafuray ololaha diiwaangelinta codbixiyaasha oo bilihii lasoo dhaafay si weyn uga socday deegaanada galmudug oo ay ka mid tahay caasimaddu waxaana bulshada gurceel ay bilaabeen in ay iska diiwaangeliyaan xarumaha loogu talagalay in codbixiyaashu ka qaataan kaarka ee laga yegleela gurceel